Star FM News.
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa kamid ah waaxda duurjoogta oo gacanta ku dhigay shabeel kasoo baxsaday ismaamulka kajaadho goob dadka waaweyn wax lagu baro oo laga hirgeliyey dhadhaab iyo dhegeysiga dacwadda uu wajahaya ninku eedeysan inuu xaaskiisa gubay oo muqdisho maanta lagu qabanayay islamarkaana su-aalo badan la yska weydiinayo arrintaasi duhur wanaagsan intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo isniin ah lix iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawo waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab xarun si gaar ah ay wax ugu baran karaan dadka waaweyn ee aan horey wax u soo baran warkan maxamed baaruud ayaa dhadhaab kasoo diray inkastoo xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ka jiraan waxbarasho hoose dhexe iyo sare oo bilaasha islamarkaana ay maamulaan hay-adaha samafalka kana faa'iidaystaan daa'irta soomaaliyeed ee ku dhashay xeryaha iyo kuwa soo gala iyagoo yaryar haddana dadka da-da ee aan fursadu waxbarasho helin xilligay yaraayeen maysan haysanin goob si gaara wax loogu baro ha yeeshee laba sano ka hor xerada qaxootiga xagardheer waxaa laga hirgeliyey xarun dadka waaweyn gaar ahaan dumarka lagu baro qoraalka iyo akhriska maalmaha sabtida iyo axadda ee iskuullada kala fasaxa yihiin magacaygoo saddexan waxaa la yidhahdaa duniyo xuseen cabdulaahi maasha allah tabaarak waxaan dhigtaa iskuulka helbi dhaadhaab waxaan imaanay laba sano ka hor ilaa hadeertaanna waxbaan ka baranaynay annaga iskuulkaas waxaan baranaynay sabti iyo axad wakhti kale jaanis umaanahayn sabti iyo axadda ilmaha iskuulka nooga joogo iskuulka aan wax ku baranaynana maana haysanin meel oo maaragtaa iskuul ah ilmaha ka maqan iskuulka marka intaas isla raadsanay sabti iyo axaddaasana qaadan jirnay iskuulkan ay hirgeliyeen dhallinyaro ka dhoofay xeryaha ayaa waxaa hadda ka aflaxay difcaddii ugu horreysay oo u badan dumar faa'iise khaalid axmed baa laydhahaa ingiliishka iyo xisaabta meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ma garanaynin haddana waxaan garanayaa wixii meesha ku qoran qoraalkii baa akhrisanayaa buuggii baa akhrisanayaa cunugii baa cashir ka jikimayaa alxamdulilah ilmahayga waan ku tartarnaa cashirka ay soo qaataan bareefadka ay kasoo dhigtaan kuwa iskuulka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaa kaloo ku mahadsan intii noo fidisay gargaarkan waxaan u baahannahay in naloo sii ballaariyo oo naloo sii laba jibaaro waalidiinta guriga joogta waxaa ugu baaqayaa mugdi waxaa ku jira qof aan waxba baranin bulshada waxaa ugu baaqayaa khaasatan hooyooyinka inay wax bartaan wax fahmaan wax wax akhriyaan inta kasii dambaysana wax u sheegaan oy ka faa'idaystaan waxbarashada ruqiya cabdulaahi geela waa toddobaatan sano jir ka mida dumarka halkan wax ka bartay
maasha allah magacayga waa ruqiya cabdulaahi geelle waxaan jiraa toddobaatan sano xagardheer ayaan deganahay waxaan wax ka bartaa iskuulkan adhiltiga maantana shahaadadii ayaan gacanta ku soo dhigay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shucuurtayduna aad bay u kacsantaho aan ugu faraxsanahay inaan sii watana waan jecelahay insha allahu tacaala mana ka haraayo waxbarashadeeda kor usi qaado kuwa ilafilka iyo kuwa iga waaweynna way sii baran karaan waxbarashaduna da ma leh waxaan ugu baaqayaa intay iga dambaysa ama maaragtay aan weli waxbarasho u imaanin inay u yimaadaan waxbarashadoodana ay kor u qaadaan si nuurka indhaha ay u helaan waa nuur waxbarashadu waa hooyooyin qaarkood waayeelah balse go'aansada inay wax bartaan magacayga waxaa la dhahaa xareeda arile cabdulle aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay waayo laba sano waxaan soo baranayaa xalfadeedii iyo waxaan helay shahaadadeedii waan ku guulaystay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maasha allah tabaarakallah ilaaha ku mahadsan iyo intii noo keentay iskuulkaanaan ka qalinjabiyey awal wax si loo qorana ma aqoon si loogu hadlana ma aqoonin hadda labadaba waan garanayaa alxamdu alshukri maasha allah baan leeyahay annagana waxaan rabnaa inaan ilaa jaamacad aan kasii gaarno intaan oogama harayno annagoo hooyooyin ah oo ilmihii biilkooda soo dhicinayno oo maxay ahayd korinayno dabka u shidayno jikada ugu jirno baan haddana heerkaasna waan gaarnay hami sarena waan sii leenna markaan yaraa wax ma soo baraninoo dee waagi hore waxayba iska ahayd waxaaba laga yaabaaba baadiyaba inaan ku dhashay ree baadiyuhu ma fahamsaneen waxbarashada waalidka xooluu raacsan jiray hadda dee anoo weyn baan magaalo iska galay haddana markaan waxbaran lahaa waxaan iska bilaabay inaan mustaqbal iyo reer iska yeesho anoo qof iska jaahil ahaan maaragtay aa ilmo dhalay dee korintii ilmaha way ugu adkaatay hay-adahan dhex galay wax tii aandhay la dhahaan hadda aan ka bartay tii andhayda alxamdulilah waan ku raystay ilmahan ku korsadaa waxbaan maaragtay aan ku faa'iidaystaa waan ka shaqaystaa business bayba ii noqoto ballaaran haddana waxaan gaari heer anaga aan waxbarto ilmihii waxbarashadoodii aan ka bixiyo shaqadii aan hayadaha ka bartay haddana haddane waxbarasho free aan haddana hayadii qaarkood aan ka helay alxamdulilah lama soo koobi karo farxaddayda barakaad magacayga waxaa la dhahaa luul cabdulaahi faarax waxaan ka qalin jebinayaa maanta iskuulka kambareej adhalati dadka waaweyn waxaan dhiganayay tuuyaas mise laba sano waxaan intaan dadkiina soo gaarsiiyey oo waxbarashadan qiimaha badan oo annagu hooyooyina noogu dulqaatay oo waxna soo baray hooyo waa ogtihiin dhibkeeda aan horey wax laga barin marka insha allaahu hadda waan waxbaranay waxaanan codsanaynaa weliba waxbarashada lagama weynaado waa loo weynaadaa in naloo sii wado waxay xuseen inay wax badan u kala baxeen ayna ku faraxsan yihiin iftiinka aqoonta ay barteen hooyooyinka waxbaranina waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashada adhalati iskuulka cambridge ay ka qayb qaataan si fursaddan ay uga qayb qaataan magacada noo sheeg iyo waxaad baratay iyo dareenkaad maanta yurub xuseen samatar baa lay dhahaa aad baan u faraxsanahay dareenkaygu aad buu u wanaagsan yahay halkan laba sanaan dhiganahayey waxbarashada lagama dherga haddana in waxbarashadeeda aan sii wadano waan rajaynayaa dee markayga hore fursadayadii hore waxmaanaa baran oo fursad baa naga dhuntay haddana waxbarashada inaan kusii soconno baan hamigayaga kusii wadanaa waana dadkii hirgeliyeyna waa u mahadnaqaynaa marka hore waxma soo baranin aniga magacayga waxaa layihahdaa faadumo ismaaciil ducaale waxaanahay hooyo korsato awlaad ku nool xeryaha dhadhaabeed oo aan farxad maanta aan meelnaba sinaba loo soo koobi karin aan maaragtay ku suganahay anigoo bartay maxaan ku dhahdaa waxbarashada dadka waaweyn aldhagti maantana aan ka qalin jabinayo aan ka qaatay shahaado laba sano oo maxaan ku dhahdaa aan soo bartay aadna aan ugu faraxsanahay farxaddeydana aan la soo koobi karin maasha allah maadaamaan ilmahaygina wax la wadaagi karo aniguna aan nafsadayda wax u raadsan karo niyadduna ii dhisantahay oo aanan ahayn qof madow cabdi aadan khaliif waa hormuudka dhallinyarada hirgelisay barnaamijkan oo si bilaasha markii ugu horreysay wax loogu baro dadka da'da muddo dheer kadib arday ardaydaas oo ku qalinjebinayeen laba sana oo ay baranayeen sida wax loo akhriyo iyo loo dhigo khaasatan sida xisaabta luuqadda ingiriis marka alxamdulilah labada sana way soo dhammaysteen horta barnaamijka horta awal wuxuu ahaa tijaaba waxay dhahaan luuqadda ingiriiska baylot project waxaan rajaynaynaa inuu socdo oo hadda uu ka baxo waxaas haddii loo helo meeshii lagu sii wadi lahaa iyo santaradii waxaan rajaynaynaa arday fara badan inay ka soo qayb galaan oo imaadaan aadan cali ibraahim waa maamulaha iskuulkan oo la furay sanadkii iyo kow iskuulkan wuxuu socdaa muddo laba sano ah oo hadda lugta la galay sanadkii saddexaad meeshaan degannaha ay tahay xara qaxooti xaradan qaxootigana dadka badanaa waxaa laga kaabo ay tahay waxbarasho waxaa keentay in dadka waaweyn ay u baahan yihiin waxbarasho inaan laga kaabo in maadaama ay caruurtii waxbarasho rabaan annaguna taa inaan qayb ka qaadan awgeed ayaa magaranaysaa nagu qasabtay inaan helno meel dadka waaweyn wax lagu bara maxamed baaruud xuseen warbaahintiista dhadhaab waxgaradka ismaamulka samburu ayaa waxa ay cambaareeyeen dil loo geystay wakiilka deegaanka hoose angata nanyiki oo ka tirsan dowla deegaankaasi paul shimbiro koox burcad ah ayaa la sheegay inay toogasho ku dileen wakiilka waxgaradka samburu ayaa dowladda dhexe ku dhaliilay in ay ka gaabisay ciribtirka kooxaha burcada ee dhaca xoolaha u geysta sidoo kalena dilalka ka geysta ismaamulkaasi Mwanzo ningependa ku condemn mauaji ambayo yamefanyika hapa Samburu. Saizi zaidi ya watu mia mbili wameuliwa kwa sasa, zaidi ya watu mia mbili. Jana tu wakati tunalia ya kwamba mheshimiwa ame, amefariki, tunapata habari nyingine ya kwamba mtu mwingine amefariki pale pale. Haya mauaji si mauaji ya kawaida, na sisi kama Wasamburu tunalia sana juu ni kama tumelia tumelia, lakini hatusikiki na hizi vifo zinafaa kuisha. Serikali ifanye mambo na ifanye sasa, tumechoka kungoja.
Nataka kusema yafuatayo. Kwanza naongelea mambo ya compensation. Sisi kama Wasamburu tumeumia sana. Mheshimiwa Kindiki ametembea hapa Samburu zaidi ya mara tano na amejionea yale ambayo yanasidi kutendeka hapa kila siku. Hakuna jambo moja ambaye amefanya. Zaidi ya familia mia mbili vivigo zao zimeenda, watu zaidi ya elfu tatu hawaishi kwao hapa. Mahali ambaye sasa tupo Samburu West ni mahali ambaye watu wanafanya ukulima, wanafanya mambo mengi. Hakuna hakuna wa Wasamburu saizi wanafanya ukulima kwao kwa sababu ya insecurity. Tunataka Kindiki, tafadhali, umetembea hapa, hakuna kitu umefanya, ukuja utusaidie na ufanye compensation ya watu wetu, kwa sababu watu wetu wameumia sana. Saizi ukienda hifadhi ya hapa Mara Referral Hospital imejaa, siku tatu watu sita wameletwa hapa.
Langu ni kuwahimiza serikali watulinde Wasamburu vile wanalinda nchi mzima, kwa sababu sioni kosa lenye MCI ilifanya kwa kutembelea uh, jamii lake kule kiza kufika huko tunasikiza kuwa tunaambiwa amepigwa risasi. So langu ni kuwahimiza all our leaders uh, tutetee watu wetu.
wakiilkan ayaa waxaa la dilay shalay maqrinimadii xili uu ku wajahnaa gurigiisa oo ku yaala xaafada majiro waxaana xiligaasi uu ka yimid magaalada maryland waaxda ilaalada adeega duurjoogta ee dalkani kenya k w s ay qabteen islamarkaana ay qeybta xakameynta xayawaanka ay gacanta ku dhigeen shabeel soo baxsaday kaasi oo argagax ku abuuray dadka ku nool ismaamulka kajaado tani ayaa waxaa imaaneysaa kadib markii ay soo bateen weerarada ay xoolaha amaba xayawaanka u geysanayaan iyo duurjoogta wakaalada maareynta duurjoogta ayaa sheegtay isniinta maanta ah in shabeelka uu dhibaato ka geystay tuulooyin hoos yimaada ismaamulka kajado w waa k w s ayaa waxay sidoo kale sheegeen in shabeelka uu mari doono baaritaan ka hor inta aan dib loogu soo celin keynta bulshada ayaa laga codsaday in ay soo gudbiyaan xayawaanada soo baxsaday kuwaasi oo khatar ku ah dadka iyo xoolahoodaba dhacdadan ayaa waxa ay kusoo beegantay xili feejignaan dheeri ah laga dareemayo deegaanada xaduudka lale kajado si ay maadaama xili halkaasi ay sii kordheen weerarada duujoogta ay geysanayo dadka deegaankuna ay iyaguna taasi cabasho ka muujinayaan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa maanta wuxuu dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta isgoyska tawfiiq iyo miisaanka dhuxusha ee degmada yaaqshid dadka degmada iyo maamulka degmada yaaqshid ayaa bogaadiyey dhagax dhiga wadadan waxaana shacabku ay sheegeen in wadadan la dhagax dhigay xili baahi weyn loo qabay soo dhowow guddoomiyaha iyo tiimkiisa oo gobolka naga soo booqday aad iyo aadaan ugu hambalyaynaynaa aad iyo aadaan u soo dhowaynaynaa waa caafaddu waa horumarkii waa ilayskii waxa weeye caafadda haddii waddooyinkeeda la sameeyo waxay la mid tahay waagii ordugan uu noo imaan jiray oo diyaaradaha hawada naga mamnuuc ahaayeen oo uu maaragtay diyaaradihii noo furay adduunkii o dhan aan lagu soo dhiirraday hadda xaafaddeenna insha allahu waa lagu soo dhiirranaa waana imaanshaha guddoomiyaha waa dhagax dhigga oo xaafadana loo furay oo waddadii naloo dhiga naloo dhisaayo waana ku soo dhiirranaa xaafadduna waxa waye waa horumare dhismaheedaa ballaaranaa dadka ku socda oo xaafadda soo marayaa badanaa ganacsigiiya markaas waxa weeye aad iyo aad u ballaaranaa marka aad iyo aadaan kuugu mahad celinaynaa magacaana oo adooyaasha ku hadlaya xaafadda haddii aanaan maamulka degmada yaaqshiid aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta u joogno oo guddoomiyihii gobolka banaadir oo noo dhagax dhigaayo waddada tawfiiq oo muddo soddon sane ka badan burbursaneed oo wax dayactira helin wax horumara helin in maanta guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho noo dhagax dhigo aad iyo aad ugu faraxsannahay waxaa sidoo kale uu mahad celinaha odayaasha halkan wada taagan ee heer tawfiiq ee muddo bilooyin fara badan u taagnaay qaabka ee waddada lagu dhex dhigilayo qorshaheeda wax badanna maamulka degmada haddaanaa nagala shaqeeyey baraha bulshada la isticmaalo qayb kastoo ka isticmaalo dadka degmada yaaqsid waxay kulligood nagu dhaliilayeen waddada tawfiiq waddada tawfiiq maa dhagax dhigo waddada tawfiiq maa la habeeyo waddada tawfiiq maxaa lagu iloobay waddada tawfiiq yaakshiid kama tirsana miyaa maanta heer tawfiiq waxaa u sheegaynaa tawfiiq yaakshiid ay ka tirsan tahay gobolka banaadirna muhiimay u tahay guddoomiyihii gobolkiina waa idin yimid maanta waana dhagax dhigay waxaa la rabaa reer tawfiiq inay kaalintooda ka qaataan oraahdii guddoomiyaha gobolka ahayd ee saddex dhagax haddaa dhagax keensata labada kale anaa kugu daraayo waxaa rabaa bulshadii inay qaybtooda la imaadaan kaalintoodana ka qaataan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in dadka reer yaaqshid ay isku tashadeen dhagaxdhiga maantana uu shaqada bilow u yahay wixii aad ku taamayseen reer tawfiiqow taladiinna waa isku toosta maanta maxaa yeelay markaad dhinacyada fiiriseen ayaa waxaa idin soo baxday meesha keliya oo idiin dhiman inay tahay waddadan isku xirto maanaboolyo jubba ilaa iyo miisaankii dhuxusha waa waddo istaraatiiji ah waa waddo aan beryahan hoos loo fiirinin laakiin maanta waxaa noo suuro gashay inaan dhagaxii dhigno shaqadiina ay ka bilaabo doonto haddii ilaa yidhaahdo odayaashii igu soo booqda xafiiskayga ee danaynaayey ee hortayda ka muuqdo adiga ayagii guddoonkooda gobol ama degmadaba maanta riyadiinna haddii ilaa idhaahda waa rumowday inta dhimanna waxay dhammaystirmi doontaa haddii ilaa idhaahdo maalinta xadhigga laga jaraayo oo weliba qadada idinkaad ku xukumantihin maalintaas haddii ilaaha yidhaahdo waddadii aan dhagax dhigno meeshugu ardada badneed waaye marka ardada maanta udhegeeyahayaan iyo gabdhaha qurquduucda badan tawfiiqun baa laga helaa odayaasha guddiga ah iyo gabdhahana waxaan ka rabnaa haddii ilaa idhaahdo albaabada inay garaacaan ay yidhaahdaan bixi lacagta waddada lagu dhisaayo annaga waxaan diyaar u nahay sow ka dhawaajiyo guddoomiyihiinna markaan adna waa adna adnakeen adna way kanaahe ayaan aqaanaa aniga laakiin jaabka haddaad gadaal ka xirtood guluuska ku dhuujiso oo tidhaahda waxaa lay qabtay cid wax kuu qabee ma jirto marka adigana jaabka fur gabadhuna boorsada ha furto aan wax isku keenno haddii ilaa yidhaahdo waana mahadsantihiin waddadaanna hadda maanta saan u taallo haddii laami laga dhigo gurigeenna qiimo u yeelanayaa bisniskana qiimo u yeelanayaa xaafadduna qiimo yeelanaysaa maxkamadda gobolka banaadir caasimada soomaaliya muqdisho ayaa mar kale maanta u fariisatay dhageysiga kiis dacwadeed dil ah oo loo haysto nin lagu magacaabo sayid cali macalin daa'uud kaasi oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa marxuum daluul cabdicasiis maxamed oo xaamilo ahayd dhageysiga dacwadda ayaa si toos ah saaka kaga bilowday maxkamadda iyadoo baarayaasha waa baraha bulshada lagala socday waxaana maxkamadda fadhigeeda ku sugnaa ehelada labada dhinac iyo mas-uuliyiinta maxkamadda markhaatiyaal eedeysanaha iyo sidoo kale dhinacyada baaritaanka sameeyey qareeno iyo dad kale markhaatiyaasha maxkamadda la horgeeyey ayaa su-aalo laga weydiiyey arrintaasi waxyaabo kala duwan oo ay sheegeen inay arkeen amaba xoogaal u hayeen ayayna maxkamadda la wadaageen gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo xafiiska xeer ilaalyaha guud ee qaranka ayaa su-aalo weydiiyey eedeysan sayid cali oo ku eedeysan inuu xaaskiisa gubay sayid cali ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaa xaaskiisa uusanna beegsanaynin amaba uusan ku beegsanaynin dabka balse uu doonayo in uu gubo alaabtii taalay guriga kadib markii ay xaaskiisa sida uu sheegay ku tiri inay rabto inay asaga ay kala tagaan islamarkaana ay nin kale doonayso hadaladii dhex maray dhegeysta
dhaar haddii ay aada isku difaacayso waxaa ka dhalanaya in dhinacyadu su-aalaha ku weydiiyaan xafiiska xeelaalinta su-aalo gudban oo ku weydiiyo qareenada su-aalo toosa ku weydiiyaan maxkamaddu xilli kasta si waafaqsan qodobka boqol siddeetan iyo shan ay ku weydiin karto sidaa darteeda waxaad ku talagelaysaa su-aalahaasaa lagu weydiinaa marka dhaartaas ayaa maxkamaddu ku marinaysaa siiqada dhaarta iga dabadhe waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan sheegayo runta inaan sheegayo runta runta oo dhan aan sheegayo runta oo dhan aan sheegayo wax kalena aanan sheegeen wax kalena aan sheegeen run maahane run maahane intaas kadib su-aalaha tooska waxaa ku weydiin doona qareenada ku difaacaya kadibna su-aalaha cross examination ama su-aalaha gudban waxaa ku weydiin doona xafiiska xalaaliyaha guud maxkamaddu xilli kastay su-aalo ku weydiin kartaa abukaat waxaad maxkamadda la wadaagtaa dhacdada aada u taagan tahay xilliga ay dhacday maalinta taariikhda iyo sanadka waxay dhacday maalin jimca habeen sabti soo galaayo taariikh labaatan iyo lix sanadka laba kun labaatan iyo afar maalintii jimcada ah wixii dhacay cid aan adiga ahayn oo sheegi karta ma laha dabka inta aan ka badbaadinayo unbay igu gaara mooye dab aniga xaskayga ku gubay ma ahayn umana quurin waayo cunigii caloosha iigu heyday ooray ii lahayd anaaba rabay owlaadii ii dhashay inaan arko xumaan intaas la-eg ay igu sameeyay aan u gubana weligii ma arkinba xilliga ay waxaas dhacayaan caruurta ma soo jeedeen ma soo jeedeen caruurta waa jiifeen waxaan waxaan rabaa inaad u tilmaamtid keliya bannaankaa la sheegaa bannaanka bannaanka bannaanka luul allaha u naxariistee iyo caruurtaba bannaanku ma guriga dhexdiisa bannaanka mase ganjeelka bannaanka deriska oo waddada ku aadan xaaskayga horta marka hore bannaan keenay ilmihiina waa soo bixiyey kadib anaa ganjeelka furay bannaanka usoo wada baxnay marka
hay-adda duulista hawada waa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda soomaaliya fardowse cigaal ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay sharciyad buuxda u leedahay maamulka hawadeeda islamarkaana somalilan waxay ugu baaqday in ay nidaamka lagu wada shaqayn jiray dib ugu soo laabato wasiir fardowse oo warbaahinta dowladda la hadashay ayaa sheegtay in maamulka hargeysa ay raadeerkii lagu talagalay in lagula hadlo diyaaradaha magaalada hargeysa imanaya ku carqaladeeyeen siday hadalkeeda u dhigta hawada waqooyiga soomaaliya iyadoo intaasi ku dartay in haddii aan laga waantoobin taasi tallaabo ku haboon laga qaadi doono islamarkaana la xadidayo shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa wasiirada gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa dhanka kala sheegtay in hawada soomaaliya tahay mid kamid ah kuwa ugu waaweyn ee soomaaliya waa kuwa ugu waaweyn qaarada africa islamarkaana airsbaceka soomaaliya lixdan boqolkiiba badda yahay halka afartanka kalena uu bariga yahay waxay sheegtay in shaqadu sidii loogu talagalay u socoto qodobkaas ayaa urarka soomaaliya ugu dambeeya maxamedan qodobada dibadda ka codsado mahadsanid faadmo sarkaal ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalka maraykanka ayaa isku gubay afafka hore ee safaaradda israa'iil ee caasimada washington d c sida ay sheegeen saraakiisha amniga falkan ayaa u muuqda mid mudaharaad ah oo uga soo horjeeda duulaanka uu maamulka israa'iil ka wada magaalada khaza sarkaalka isgubay ayaa caddeeyey inuusan qayb ka ahaan doonin xasuuqa israa'iil ka wada marinka khaza ee dalka falastiin waaxda debdemiska ee magaalada washington ayaa sheegtay in sarkaalka loola cararay isbitaalka isagoo qabo dhaawacyo culus wixii qodobka ka soo kordho wararka iga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa kulan isugu yeeray afarta mas-uul ee ugu sarreeya labada aqaal ee xeerdejinta ee waddankaasi kulanka ayaa qorshuu yahay inuu qabsoomo birita wuxuuna ka qabsoomi doonaa aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka sarkaal ka tirsan aqalka cad oo magaciisa qariyey ayaa sheegay in madaxdan iyo madaxweynuhu ay gorfeyn doonaan gargaar deg deg oo ukrein iyo israa'iil la siin doona iyo sidii looga fogaan lahaa in howlaha dowladdu ay istaagaan bisha soo socota ee maarso afarta hogaamiye ugu yeeray madaxweyne biden ayaa kale ah afhayeenka aqalka hoose ee kongareeska mike johnson hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senadka george shama hogaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka hoose hagan jeffres iyo hogaamiyaha jamhuuriyadda anirahda jamhuuriyiinta ee aqalka senatka michel mcconnell aqalka hoose ay xog u yihiin jamhuuriyiinta ayaa cadaadis badan kala kulmaya siduu u meelmarin lahay lacag gaaraysa sagaashan bilyan oo dollar aan iraahde ee lagu bixinayo ukrein iyo israa'iil iyo arrimo kale oo hortaban oo hortabin u leh amniga qaranka maraykanka ugu dambeyntii ugu yaraan laba weerar oo israa'iil ka geysatay magaalada balbeg ee dalka lubnaan ayaa lagu soo waramayaa inay dhibaato geysatay waana duqeyntii ugu horreysay ee ka dhacda bariga lubnaan tan iyo markii ay qarxeen ama u bilowday duulaanka uu israa'iil ka wada marinka khaza milatariga israa'iil ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in hadda ay duqeynayaan bartilmaameesyada kooxda xisbullah ee gudaha lubnaan hase ahaatee ma jira wax waroo ka soo baxay xisbullah akhbaaraadkii caalamka naga intaa mar kale faadmo mahadsan maxamed warka a kala socoteen star fm codka gobolka waqooyi bari waanagay intaas warka ciduu seegadi waa uga daalacdaan bogga internet ku leenahay ciwaankeygan uu yahay w w w star fm c o k